إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan kusoo jirnay kitaab alxuduud xadka qofka muslimka ah dembi ku dhacay xuduudda laga oofinayo ama qof kala hadilo ama zinaha ku dhaco ama maaragtay waxa wixii xuduud ku saabsan ayaan kusoo jirnay waxaan soo gaarnay xadiiska saddex boqol iyo afartan iyo shan can cubaydullahi ibni cabdillaahi ibni cutba ibni mascuud waxaa laga wariyey cubaydullah can abi hurayrata abu hureyre ayuu ka wariyey wazayd ibni khaalid aljuhani radia allahu canhuma allaha ka raali noqda abu hureyre iyo zayd be qaala waxay yidhaahdeen abu hureyre iyo zayd laba saxaabiya su-ila nabiya annabiyu nebiga ayaa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can ilammati gabadha addoonta ah idaa zanat haddii ay zina ku dhacdo walam tuxsan aanayna ahayn gabar horey guur usoo martay ay zinana ku dhacdo maxaa xukunkeedu uu yahay qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu caleyhi wasalam in zanat haddii ay zina samayso fajliduha jaldiya oo maaragtay jaldi hala karbaasho huma in zanat hadday mar labaad ku dhacdo zinadii fajliduha haddana hala jaldiyo huma in zanat hadday mar kala sinaysato fajliduha waa marka saddexaad haddii mar afraad ku dhacdo huma biicuha gada walow bidafiirin haba noqdo xarig oo tidac yar aba ha noqde eh iska iibiyo isdhaafi qaala ibnu shaab wuxuu yihi walaa adri ma ogsoy nebigu yihi a bacda athaalitati aw araabica ma markii saddexaad baa mise waa markii afraad marka la iibinayo dafiirkana xabliga ayaa la yidhaahdaa xarigga la tidcayo la soohay ayaa la yidhaahdaa xadiiska waxaa laga faa-iideysanayaa xadka laga oofinayo gabadha aanan xorta ahayn xadkeeduna waa waa kala bar gabadha kale xortaa gabadha kale waxaa lagu dhufanayaa oo xortaa boqol jeedal oo aanan guur soo marin gabadhan kalena waxaa lagu dhufanayaa konton kontonkaasaa marka hadday mar edabdarradaas samayso waa waxa weeye konton baa lagu dhufani hadday mar labaad samayso haddana konton weeye hadday mar kale samayso oo lagu soo qabto haddana konton weeye hadday marka sidaas ku wado qofkii waa la waa la iska dhoofinaya waa la iska gadayaa gabadha xorta ah oo caadiga ah iyada boqol jeedal iyo in la cayriyo oo gobolka meeshaas ay xumida ku dhacday laga cayriyo hal sana aysan magaaladaasi kusoo noqon karin ayuu xukunkeedu noqonaya marka nebigu wuxuu yidhi jaldiya hadday ku dhacdo hadday ku laabato mar kale haddana sidoo kale mar saddexaad sidoo kale marka afraadna waxaa la yidhi isdhaafi maxaa yeelay waa qof xun oo aanan maaragtay aanan waanada iyo ciqaabtuba waxba u taraynin wey xadiiska saddex boqol iyo afartan iyo lix can abi hurayrata radia allahu canhu abu hureyre allaha ka raali noqda qaala wuxuu yihi ana qaala wuxuu yihi abu hureyra anahu qaala ataa rajulun nin baa yimid oo min almuslimiina muslimiinta kamid ah magaciisa abu hureyre ma sheegin laakiin riwaayado kalaa sheegay waa maacis bni malik alaslami ayaa weye ninkaasi marka wuxuu yidhi nin baa u yimid nebiga sala allahu alay wasalam muslimiinta kamid ah markaasuu wuxuu dhahay yaa rasuula allahi rasuul allahi buu u yimid wahuwa fi lmasjidi nebiga oo masaajidka ku sugan ayuu u yimid ninkii fanaadaahu wuu dhawaaqay oo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow inii zanaytu zine iyo macsiyo xumaan ku dhacay fa acrada canhu nebigu waa ka jeestay warkiisii marka uu ula yimid nebigu wejigu ka dadbay oo ma fiirininba fatanaxaa wuu ka leexdayoo ninkiibaa maaragtay wuxuu markii nebigu uu ka jeestay wuxuu usoo leexday dhinacii wejiga nebiga sal alla alay slam fatanaxaa wuu isi soo laabay tilqaa'a wejhi nebiga wejigiisa xaggiisa markii laga jeestay buu haddana inta soo wareegday buu nebiga hortiisa soo istaagay fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka allow inii zanaytu zina ayaan ku dhacay fa acrada canhu nebigu mar labaad ayuu ka jeestay xataa ataa dalika caleyhi arbaca maraatin ilaa arrintaasi ay u timid afar jeer macnaha markii labaad markuu ka jeestay buu inta soo wareegsadoo nebiga hor yimid buu yihi rasuulka allow zinadan ku dhacay markaasuu mar saddexaad ka jeestay haddana soo wareegtay sidii kale yiri markii afraad markii ay dhacday u ka jeestay waa kan falamaa shahida calaa nafsihi arbaca shahaadaatin markii ku markhaati kacay naftiisa afar jeer oo afartaas jeer mid walba u leeyahy rasuulka alla waan ku dhacay nabiguna ka jeesanayo xataa maaragtay ule uusan maaragtay rabin warkiisa uusan ku soconin dacaahu rasuulullahi rasuulka allah uu yeera fa qaala wuxuu yidhi abika junuun war ma waalan tahay ma xanuunsan tahay qaala laa maya ayuu yidhi bal riwaayadaha qaarkood waxay sheegayaan in saxaabada qaar loo diro layidhi bal afkiisi iyo uriya bal inuu khamri cabay oo xoogaa uu jaah wareeray waxa uu ku hadlay uusan garanaynin marka markii la yidhi war ma waalan tahay qaala wuxuu yidhi maya rasuulka allow ma waalin waan caafimaad qabaa fa hal axsanta weligaa reer ma yeelatay oo nin muxsinahoo reer soo yeeshay ma tahay qaala nacam haa nin guur soo maray aan ahoo guur leh fa qaala rasuulullahi sal alay slam rasuulka alle wuxuu yidhi idhabuu bihi la taga wada ninkan oo farjumuhu rajmiyo dhagax nafta uga qaada maaciz radi allahu tacaala canhu maaciz ibni malik alaslami waa saxaabi jaliil ah oo xumidaasi ku dhacay markuu ku dhacayna nebiga sala allahu caleyhi wasalam buu ula yimid isagoo raba in uu naftiisa dahiro uu ka dahiro xumidaasi ku timi si uusan aakharo cadaabba u arag uuna garanaya ciqaabteeda iyo waxa ka dhalanaya markaasuu nebiga sal alay wasalam ku qirtay hortiisa afar jeer nebiguna ka jejeestay ilaa iyo la tijaabiyey xataa la fiiriyey inuu maaragtay uu caafimaad qabayo in kale inuu maskaxdiisu taam tahay iyo in kale inuu uu khamri iyo wax lamida iyo wax maandooriyaa isticmaalay intiiba markii laga waayey nebigu sal alla alay wasalam sidaan ayuu ku xukumay in la qaado oo la kaxeeyo oo la rajmiyo marka qofka haddii uu inta zino ku dhaco ama xumi ku dhaco adduunka xadkii laga mariyo dembigaas uu ku dhacay waa loo dhaafay waa nadiif ayuu ka yahay bal nebigu sal alay slam gabadhii ayadana sidaan oo kale ku dhacday wuxuu yidhi haddii towbadda ay la timid loo qaybin lahaa reer madiino dhan jannaday ku geli lahaayeen oo reer madiino dhan ayay ku filnaan lahayd marka waxaa weeye qofkaasi maacis wuxuu raadinayay janno waa adduunka iyo qiimaba uma lahayn saa darteed buu nebiga sal alay slam hortiisa afar jeer ugu soo lalaabtay inaan maaragtay shaki iyo shubha aysan kaga dhalaninba aakhiradiisa si uu jannadiisana u helo allah subxaana wa tacaala ciqaabtiisana uga badbaado ayuu arrintaas u sameeyey shahwadiisiina u xakameeyo marka nebigu arrintaasuu ku xukumay markuu afar jeer sidaa sameeyey waxa weeye qofka la garaacayo zinada loo garaacayo ama zinada loo dhagaxyeynayo ma aha wax tuhmo ah iyo sheeko oo qofku intuu iska yimaado laleeyahay qofkaasaan waxaas ku arkay waxa weeye qofka haddii uu qirto waa in la baaraa xataa caafimaadkiisa la baara inuu waalan yahay la baaro afar jeer uu ku celceliyo sida culimada qaarkood ay ka qaateen xadiiska in uu arrintan sameeyey arrintan uu sameeyey arrintan uu sameeyey markaas ka bacdi baa xadkii laga oofin ama hala garaaco ama hala rajmiyo hadduusan qiranin soomaha isaga oona la imaanin waxa weeye dadka soo eedaya waa inay afar qof oo caadiliin ah oo lagu kalsoon yahay cibaadadooda iyo maaragtay taqwadooda ay yihiin ayna arkeen afartaasi qof labadii xubnood oo taranka isku dhex jirta markaasna iyadana xadka ayaa laga oofinaya si kale qof xad loogama oofin karo oo laguma garaaci karo qof baa meel kusoo arkay saddex sheikh oo sheikyada ugu caalimsan oo ugu wanaagsan oo ugu taqwada badan oo ugu fiicanah haddii ay qof xumi ku arkaan ay indhahooda kusoo arkeen qof afraadna ay waayaan waxa weeye saddexda baa laleeyahay qof afraad keena haddii kale ayagaa midkiiba siddeetan ulood laga kicinayaa maxaa yeelay markhaatigii afraad baa u dhamaystirmi waayey marka xadka islaamka uu qabo maaha shay la iskaga degdego waa shay u baahan inuu qofkii ama qirto la yimaado oo uu dhowr goor ku celceliyo iyo in uu yahay qof banaankaas la fariistay oo qof walba u jeedo xadiiska saddex boqol iyo afartan iyo toddoba can ibni shihaab qaala ibni shihaab baa wuxuu oranayaa fa akhbaranii abu salama ibni cabdiraxmaan anahu samica jaabir ibni cabdillaahi radiallahu tacala canhu yaquul asagoo odhanaya jaabir kuntu waxaan ka mid ahaa fii man rajamahu dadkii rajmiyo dhagaxa ku dhudhufanayaan ka mid ahaa buu yidhi farajamnaahu bilmusalli bilmusalla meesha oo iidiya lagu tukada meeshaasaan ku rajminay falamaa adlaqathu alxijaaratu markay xanuujisay dhagxaantii markay xanuujisay jeexjeexday buharaba cararay faadargnaahu waan ka daba tagnay bilxarati meel oo maaragtay shiil madow oo dhagaxaan leh kurabaan uga daba tagnay farajamnaahu waa rajminay markuu ka fakado cararay markuu xanuunsaday marka riwaayado kale waxay leeyihiin maxaa u iskaga dayn weydeen mar hadduu cararay uuba xanuunsado cararay iska dhaafi lahaydeen alrajulu ninkuna huwa maacis ibni malik weeye wa rawaa qisatahu qisadiisana waxaa warinaya jaabir ibni samura iyo cabdullaahi ibni cabaas iyo abi sacuud alkhudri iyo burayda ibn alxusayb alaslami intuba way warinayaan ninka arrintaana ku dhacday waa maaragtay maacis ibni malik alaslami radia allahu tacaala canhu xadiidkaas xadiiska ku xiga waa xadiiska saddex boqol iyo afartan iyo sideed can cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma qaala anahu qaala cabdillahi bni cumar wuxuu yihi ina alyahuuda yahuuda jaa-uu way u yimaadeen ilaa rasuuli llahi sal lla alayh wasalam yahuud baa waxay u timid rasuulka alleh u timid sal lla alay wasalam fadakaruu lah waxay u sheegeen nebiga ana imra'atan minhum nin haweeney ayaga ka tirsan iyo wa rajulan nin ayaga ka tirsan ayaa zanayaa iska zinisto xumi ku dhaceen labadan qof xumay ku dhaceen waana laba qof oo yahuud ah yahuuddu markaasi waxay ahaayeen dad ahlu kitaab ah oo kitaabkoodii dee diintaana nasakday laakiin waxay hoos imaanayeen shareecada nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam dowladda islaamka ayay hoos imaanayeen islaamkay usoo xugun tagahayeen marka wuxuu waxay u yimaadeen nebiga sal alla alay wasalam faqaala lahum rasuulu ullahi rasuulka alleba wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam maa tajiduuna fi tawraati fii shani rajim maxaad ka helaysaan ood ku ogsoon tihiin kitaabkiina tawraadka fii shani rajmi qofka in la rajmiyo dhagax lagu dilo qofka zinada ku dhaca maxaad ka haysaan faqaaluu waxay yidhaahdeen rajmi iyo waxaas ma jiraane nafdaxuhum waan ceebeynaynaa oo dadka ayaan hortiisa waxaa leenahay xumay sameeyeen dadka hortiisaan ku ceebeynaynaa wayujladuuna waana la ulaynayaa oo maaragtay waa la karbaashaya wax kalaba uma haynaba inaan ceebayno oo ulayno un moogiye rajmi iyo dhagax iyo dil iyo waxaas shaqo kuma laha towraad qaala cabdullahi bni salaam baa wuxuu yidhi kadabtum cabdullahi bni salaamna wuxuu ahaa nin yahuud ama yahuudi ahaa oo soo islaamay oo maaragtay muslim kadabtum buu yidhi dhan baa sheegteen sababtoo diintuu la garanayay ina fiiha aayata arajmi waxaa ku jira kitaabkaasi towraadka aayadda rajmiga iyo dhagaxaanta qofka lagu dila ayaa ku jira fa atow bitawraati towraad bay la yimaadeenoo keeneen keena la yidhi kitaabkiini fanasharuuhaa way kala bixiyeen fa wadaca axaduhum midkood baa wuxuu dhigay yaddahu gacantiisa calaa aayati rajmi aayaddii rajmigu qariyo gacantuu ku qariyaba saaray markaasuu yidhi waa tanaa fa qara'a wuxuu akriyey maa qablahaa wixii ka horreeyey iyo maa bacdaha wixii ka dambeeyey aayadda wixii ka horreeyey iyo wixii ka dambeeyey u akhriyey aayaddiina gacantuu saaray oo wuxuu damcay inaanba aayadda la arag fa qaala lahu cabdullahi bni salaam oo haddee yaqaanay kitaabka baa wuxuu yidhi irfac yadaka gacanta kor u qaad fa rafaca yadahu gacantiibuu kor u qaaday fa idaa fiiha aayatu rajmi aayaddii rajmigaaba meesha ku qoran fa qaala wuxuu yidhi sadaqa yaa maxamed rasuulka maxamedow ninkan cabdullahi bni salaam runuu sheegaya waa suu sheegaya waa noogu taallaa fa amara bihim annabiyu nebiga ayaa wuxuu amray sal allau alay wasalam in la rajmiyo fa rujimaa markaasaa la rajmiyey wiilkii iyo gabadhii yahuudka ahaa waa la rajmiyey qaala wuxuu yidhi fa ra'aytu arajula ninkaan arkay yajna-u asagoo ku hagooganaya cala almar'ati haweeneyda dhagaxaantu markii ay haweenta gabadha ku dhacayso oo midba dhagaxiisaa lagu dhufanaya buu dhagaxaanta asagoo isu dhigay yaqiiha alxijaarata dhagaxaanta ayuu ka ka ilaalinayay oo wuxuu isku dayay inay dhagaxaanta asaga ku dhacdo meesha iyada ku dhici lahayd aada buu u jeclaa fa qaala radia allahu canhu saxaabigu wuxuu yidhi alladii wadaca yadahu aayata arajmi waxaa odhanaya cabdullaahi ibni cumar radia allahu tacala canhu wuxuu yidhi kan aayadda qariya waxa weye huwa cabdullahi ibni suuriya nin la ohan jiro yuhuud ah kaas wey midka aayadda gacanta saaray oo ku talagalay inaan aayaddaasi la arag xadiidkan wuxuu la mid yahay xadiiskii ka horreeyey oo kaloo la mid yahayoo ree yahuud inay maaragtay ayagana lagu xukmiyey wixii ay maaragtay sameeyeen labadii qof markay qirteen in ayagana la rajmiyey dhagaxaasna lagu dhuftay kitaabkii hore towraadana ay ku qornayd kutubadii horena ay ku qornayd oo ay tahay shareeco sidaasba awalkeeda ahayd marka dadku ay hadda ka dhigayaan wax qariib ahoo qur-aanka xataa maaragtay ay kow u tahay bal yahuudda ogsoono nasaarada ogsoono waxoo dhan way ka warqabaane waxa weeye markii ay rabaan inay wax kala ceebeeyaan bay qur-aanka ay la soo aadaan marka maba ka hadlaanba waad aragteen marka la doodayo rajmiga iyo dhagaxa iyo kama hadlaan maxaa yeelay waxaa loo sheegi karaa si sahlan inay kutubadoodii hore ku qornayd oo ayagu ay babedeleen wayna heli karaan ilaa haddana maaragtay waa laga helaa sidaa darteed waxa weeye waa sharci waa xukum allah subxaanahu watacaala uu soo dejiyey asagaana xikmadda garanaya taaniyan qofka ahlu hawaaga oo hawadiisa raaca waxaa lagu yaqaanaa in uu xaqa qariyo oo wuxuu isku dayay inuu kakabo wax maaragtay aayadda intuu galo qeybta hore ka akriyo qeybta dambena ka akriyo wax kaloo isku kabayaawey cashirkana maanta intaasuu kaegyahay